الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا درسgeena caawa waxa uu ku saabsan yahay arrimo ka mida sifooyinkii rasuulka calayhi الsalaaةu wasalaam ficligahaa waxyaabih uu samayn jiray kadibna noloshii rasuulku sidii ay ahayd baab ka waramaya ayuu ku xigsiiyey mualifku raximah اllah wuxuu uhi baabu maa jaa fi taqanuci rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam haadaakani baabu maa shaygii baabii ka waramayay weeye waay baabu maa jaa haadaakani baabu maa shaygii baabii ka warrami weye jaa shaygii ku soo arooray ee ku yimi fii mishyati rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay qaab socodkiisii oo almishya bikasri almiim waa kayfiyatu lmashi waa sidii rasuulku uu u socon jiray can abi hurayrata qaala wuxuu yihi maa ra'aytu maan arag shay-an shay shaygaasi oo axsanu ka wanaagsan ka qurux badan min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam kaana shamsa waxaad moodeysay in qoraxdu tajri ay socoto fii wajhi wejigiisa dhexdiisa xagga cadaanka iyo caddaanta iyo ishraaqa werhwerhka walaa ra-aytu maan arag axadan qof axadkaasi oo asraca ka dheereeya fii mishyatihi siduu u soconaya marka la eego min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ka dheereeya kaannama alardu waxaabaad moodeysay in dhulka tutwaa la duubayo lahu rasuulka loo duubayo sidoo u dheeraynayo ee meeshuu ku socday dhaqsa ugu gaadhayo innaa anagu lanujhidu waanu daalin jirnay oo waanu dhibi jirnay anfusanaa nafahayaga markaanu la soconno wa innahu iyadoo rasuulkuna lakayru muktarihin midaanu waxbaba iskaga tirinahayn uu yahay socodka bimacnaa wax dhiba iyo daalaba aanu ka dareemahayn xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jira waxaa lagu cileeyey cabdullaahi ibni lahiica oo sayi lxifdi ahaa nin muxaditha laakiin kutubta ay ka gubatay aan dushana ka hayn axaadiida oo xifdigiisa uu xumaa ayaa sanadkiisa ku jira walihaada baa sheekhu uhi daciif laakiin sifadana kaana shamsa tajri fii wajhi axaadiid fara badan bay ku soo aroortay waqad saxaxahaa alxaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala fii fatxi اlbaari kitaabu lmanaaqib baabu sifati nabiyi calayhi salaatu wasalaam ayuu axaadiidta ku keenay xagga markaa caddaanta iyo werhwerhka ayaa wejiga rasuulku calayhi salaatu wasalaam qorax u ekaa xagga markaa quruxda iyo milaaxadana inuu kalqamar sida dayax oo kale uu ahaa ayaa saxaabada rasuulku ay sheegeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu dheerayn jirayna hore ayay inoo soo martay oo aada moodi jirtay sidii qof meel sare ka soo dhaadhacaya meel taaga qofku maruu ka dhaadhacayana xataa hadduu socodka caadigaa ku gaabiyo wuxuu noqonayaa mid ka dheereeya sidii hore marka mar haddii rasuulka ay saxaabadu markay sifeynayeen ay yidhaahdeen waxaad moodeysay meel sare mid ka soo dhaadhacaya waxay taasi tusinaysaa in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ahaa mid dheereeya baabu maa jaa fi taqanuci rasuuli اllah haadaakani baabu maa shaygii baabii ka warrami weye jaa ku soo arooray fii taqanuci rasuuli اllahi fi itikaadi الnabiyi ataqanuca samaysiga rasuulku uu samaystay ama uu lahaa maro madaxiisa uu saaro marka madaxiisa uu subko oo taqanucu waa lubsu اlqinaac oo xidhashada la xidho marada la idhaha alqinaac alqinaacna waxa weeyaan khirqatun oo tuudacu cala alra's cinda dahnihi waa maro madaxa la duldhigo marka madaxa la subko si qofka gogoshiisa iyo maryahankale uu xidhan yahay iyo ay dufanka uga ilaaliso qultu asnada fiihi xadiida anas almutaqadim biraqam sita wcishiriin xadiidkaasi wuxuu uhi wa kaana yukiru min alqinaac waxa uu farabadin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu madaxa saarto maro marka madaxa uu subko saliidda ka celisa maryaha iyo dharka kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu xidhan yahay ama barkintiisa iyo gogashiisa xadiidkana dacfi baa ku jiray sida hore inoo soo martay baabu maa jaa fii jilsati rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam oo wuxuu ku soo arooray qaab fadhiisigii rasuulka siyaabaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u fadhiisan jiray can qaylata binti makrama annaha ra'at waxay aragtay rasuula allahi sala allahu calayh wasalam fi lmasjidi masaajidka isagoo ku jira oo qaacidun isagoo fadhiya alqurfusaa fadhiga magacaa leh alqurfusaa waa inuu qofku badhida uu dhulka dhigo oo ku fadhiisto oo bawdadana caloosha uu ku dhajiyo labada gacmoodna waxa weeyaan uu saaro labadiisa lugood fadhiga noocaasa baa la dhaha alqurfasaa manaa saasoo kale qofku inuu usoo fadhiisto lugihiisa halkan uu kusoo dhajiyo labada waxa weeyaan gacmoodna halkaa uu kusoo qabto kaasaa la dhaha alqurfasaa qaalat waxay tidhi falamaa ra'aytu markaan arkay rasuula allahi sala allahu calayh wasalam almutakhashica ee ahaa mid tawaaducuu ka muuqdo kibirla-aan iyo isdhuldhig fi ljilsa xagga qaabku u fadhiisanayo fa urcidtu yana waan waan gariiray min alfaraqi ay min alkhawf baqaawgii marka waxaa ku dhacday markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay aragtay waa ka haybadaystay lianna nebiya kaana shaksan muhaaban qof markaa laga haybadaysto ayuu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala haybad dusha uu ka saaray shaahidka markaa xadiidka ku jira waxa weeye fadhiga rasuulku inuu ahaa fadhi ka fog fadhiga ay fadhiistaan ama qaabka ay u fadhiistaan dadka iskibriya iyo kuwa isla weyn iyo fadhiga noocaasi alqurfusaa la yidhaahdaa inuu yahay mid isaguna uu samayn jiray laakiin xadiidka dacfi baa markaa ku jira sanadkiisa عن عباadة بن تmيm عan عabاad بن تmيm عan عamihi أنhu rأى wuxuu arkay camu waa cabdاللahi بن زayd بن cاaصم بن محamed الصحaabiي الmaشhهوr أنhu rأى wuxuu arkay النabiya slى الlه عليه وasلم mstalqyan xaalay mid qadaadka u seexday fi اlmasjidi masaajidka dhexdiisa waadican isagoo mid dhigay إxdىa rajlayhi labadiisa lugood midkood calى اأkhrىa ta kala dul dhigay rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu qadaadka u seexday ayuu labada lugoodna markaa uu isduldhigay oo uu isu barkiyey marka fadhiga noocaasi inuu jaa-is yahay ugu yaraan inuu mubaax yahay ama jiifka noocaasi ayaa laga qaadanaya waayo haddii uu xaaraan yahay ama uu edebdarro yahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma sameeyeen waxaase shardi u ah qofka inaanay cawradiisu muuqan ahayn oo haddii markaa fadhiga ama jiifka noocaasi sabab u noqonaya qofka cawradiisu inay muuqato ma bannaana waxaa kaloo xadiidku markaa uu tilmaamayaa inuu qofku masaajidka qaabkaa u dhex jiifsan karo masaajidka looma dhisin linowm in la seexdo qof meel kaloo markaa uu seexday waayey ayuunbaa ay tahay inuu seexdo laakiin waxyaabaha loo dhisay ka mid maaha hurdadu laakiin jiifkaa markaa iska koobane qofku hadduu yaro daalo kale saa uu isu kala bixinayaa mar haddii rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey inaanu dhib lahayn baa xadiidka laga qaadanaya can abi saciidin alkhudriyi qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ah rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay idaa jalasa markuu fadhiisto fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa nusaqa qaarkoodna fi lmajlis baa ku qoran golaha markaa dadku ay wada fadhiyaan ixtabaa wuxuu ku dooyinsan jiray biyadayhi labadiisa gacmood ixtibaaguna waa doonyeysi marna maraa lagu doonyeystaa marna qofku wuxuu ku doonyinsan karaa labadiisa gacmood oo sidii dee marada uu lugihiisa ugu soo xidhayay buu gacmaha saa ugu soo qaban karaa marka fadhiyada rasuulka calayhi salaatu wasalaam fadhigaasina uu ka mid ah ixtibaaguna markaa waa mid bannaan waxaa markaa doonyeysiga la diiday maalinta jumca marka qofku masaajidka uu fadhiyo asbaabta loo diiday ee culimmadu ay ku sameeyeenna waxaa ka mid a liannahu yajlibu nowm waayo wuxuu qofka fadhiga noocaasi u soo jiidayaa hurdo wakhtigaasina wakhti hurdo ma ah waxaa kaloo doonyeysiga loo diiday qofka markaa maro qura xidhan oo maradii qurahayd dee go-y uu guntanaaba haddii uu ku doonyeysto cawradiisu ay muuqanayso oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam labada fadhiya uu diiday iyo labada maryo xidhada uu diiday mid ka mida weeyi naha nabiyu calayhi salaatu wasalaam can libsatayni wa can jilsatayn baabu maa jaa fii taki'ati rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wixii uu ku jiqilaysan jiray wixii ku soo arooray axaadiidii ku soo aroortay baabkii markaa loo guntay weeye kani can jaabir ibni samura ibni samura qaala wuxuu yidhi ra-aytu waxaan arkay rasuula allahi sala allahu calayh wasalam mutakian xaalow yahay mid jiqilaystay calaa wisaadatin barkin ku jiqilaystay calaa yasaari oo gacantiisaa bidix markaa cuskaday dhinacaa bidix markaa u jiifa marka fadhiga noocaasi inuu markaa isna bannaan yahay haddii qofku aanu waxba cunahayn ee sidiisa kale uu isaga fadhiyo oo mubaaxuu yahay oo xaaraan iyo makruuh midnaba aanu ahayn ayaa xadiidkanina uu tilmaamaya fii jawaasu litikaac cala alwisaada iyo in barkin iyo wax la mida qofku dhinaca saari karo wa kadalika jawaasu alitikaac cala alyasaar dhinaca bidix lafteeda inuu qofku u jiqilaysan karo can cabdiraxmaan ibni abi bakra can abiihi wa abu bakra nufeyc ibnu lxaarif qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi alaa uxadiukum ma ydinka waramaa biakbari lkabaa'iri ma ydinku waramaa dembiyada waaweyn kuwa usii waaweyn qaaluu waxay idhahdeen balaa haa noogu waran yaa rasuula allah qaala wuxuu ihi alshraaku billaah dembiyada waaweyn waxaa u weyn shirkiga wacuquuqu lwaalideyn iyo labada waalid oo xaqooda la gudi waayo qaala wuxu uhi wajalasa waa fadhiistay rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam wa kaana wuxuu ahaa intaa ka hor fadhigaa ka hor muttaki'an mid jiqilaysan jiqilkaa markaa ku jiifa qaala wuxuu uhi wa shahaadatu zuuri iyo maragga beenta ah aw qowlu zuuri ama hadalka baadilka ah qaala wuxuu uhi famaa zaala kama suulin rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yaquuluhaa inuu yidhaahdo kelmadda ah wa shahaadatu zuur xataa qulnaa ilaa aanu nidhi annagoo rasuulka u naxariisanayno u tudhaynaa laytahu sakata alla miyuu iska aamuso xadiidkani wuxuu tilmaamayaa awalan cardu العاalم المسألة عalى طuلaabihi عalى hayئaةi سؤaaل inuu caalimku masأalo uu doonayo iyo macluumo uu rabo ardaydiisa inuu gudbiyo yaعnي qaab su-aal ahaan oo kale ugu bandhigo ma idiin sheega أكبر الكبائر alaadu markaa waa أdاaة التنبيه waa soo jeedin weeyi oo haddii la sheego un iyadoon la odhan oon ma hadalkan oo aan la soo jeedin oon la baraarujin waxaa laga yaabaa qaarkood inay dhaafto marka alaa uxadiثukum biakbari اlkabaa'ir waxaa kaloo cibaarada ama weedha noocan ay tusinaysaa alihtimaamu bima sayaأti min almasaa'il inaad loo tixgelinayo masaa-isha markaa soo socoto waa xadiidku uu daliilu yahay ana الdunuuba tanqasimu ilaa kabaa'ira wa sakaa'ira dembiyadu inay u qaybsamaan kuwo waaweyn iyo kuwo yaryar kabaa'irta lafteedu inay sii kala daran tahay oo kabiir iyo akbar ay sii kala leedahay mid weyn iyo mid ka sii weyn walihaada waa rasuulku yihi calayh الsalaatu wasalaam alaa uxadiثukum biakbari alkabaa'ir waxaana u fiican wax lagu qeexo kabiiro in la yidhaahdo kabiiradu waxa weeye waa dembi kaste oo cidda samaysa la tilmaamo inuu jannada ka qadayo ama naarta uu gelayo waciid ama ciqaab aakhiro laga ratibay ama mid adduunyo ama la nacdalay ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka beri noqday ka si cad markaa kabiiro loogu sheegay sida xadiidkan kuwa lagu sheegay oo kale tacriifka noocaasa shaekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa aliimaan wuxuu sheegay inuu yahay axsanu tacriif lisababeyn laba sababood awgeed asababu l lannahu huwa alwaaridu can isalaf waa tacriifka ka soo arooray salif salafka cabdullahi ibnu cabaas radia allahu canh ayaa sidaasi u eeg ku qeexay oo ku suntay kabiirada waliannahu waa xaddun jaamicun maanicun waa tacriif wax allaale wixii kabiiriya ay soo hoosgelayaan wixii aan kabiiro ahaynna saaraya oo bimacnaa diidaya tacriifkana dee shardigiisu waa inuu sidaa noqdo marka wax la qeexaya kelmad ama shay waa inuu noqdo tacriifku jaamic maanic mid shaygaa la qeexaya dhammaantiiba uu soo hoosgelayo waxaan isaga ahaynina uu ka baxsan yahay saxaabadu markay leeyiin balaa yaa rasuul allah sheekadoon ma aha kabaa'irta waaweyn inay ogaadaan ujeeddada ay ka leeyihiin waa lilxadar lilcilmi waalxadar inay ogaadaan bay doonayaan kadibna ay iska ilaaliyaan ay waxay ogyihin rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu u sheegayo inaanu sheeko ahaanuun ugu sheegahayn iyo war ahaan ujeeddadu ay tahay ha la yska ilaaliyo ha laga digtoonaado waa xadiidku markaa uu tilmaamayaa shirkigu inuu yahay dembiyada waaweyn kuwa u waaweyn uu ka mid yahay bal waa akbaru lkabaa'ir dembiyada waaweynka u weyn weeye ayu dembi acdam ayaa rasuulka la weydiiyey dembikeebaa u weyn faqaala an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak inaad ilaahay u yeesho cid aada la masaynayso iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abuuray oo abuurkaaga uu la gaar yahay oo cid kula abuurtay aanay jirin shirkigana macnihiisu waxa weeye marka lasoo ururiyo waa musaawaat اllahi subxaanaه wa tacaala bigayrihi fii rububiyatihi aw uluuhiyatihi aw asmaa'i wa sifaatih waa in ilaahay cid kale lala maseeyo oo lagula maseeyo xagga rabbinimada abuurka iyo mulkiga iyo maamulka ama xagga cibaadada wa sarfu maxdi xaqi اllahi ilaa gayri wa shirki xaqii ilaahay uu la goonida ahaa cid kale haddii loo leexiyo ciddaasi cidday doonaysaba ha noqoto malakan kaana aw nebiya mursala aw waliya saalixa oo ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa cibaado la gaar ah iyo magacyadiisa iyo sifaadkiisa iyo rabbinimadiisa cid kaloo la wadaagtaa ma jirto shirkigu sidiisa ashirku qabiixun bidaatihi wa muxaramu binafsi acuudu billahi min ashayطaan اrajiim sidiisa ayaa shirkigu u foolxun yihi isla markaa xaaraanna uu yahay ee lama lama odhanayo bal aynu eegno aynu ka fiirsanno cidda ilaahay wax lala wadaajiye waayo lama odhanayo waayo mama jirtaba cid xaq u leh in isagii ilaahay ay wax ka dhaxeeyaan mama jirtaba waayo allahu khaaliqun wamaa siwaahu makhluuqun ilaahay waa khaaliq khaaliqnimadaasuu ku mutaystay yacni an yucbada waxdahu cidda ka soo hadhanna waa makhluuqaat makhluuquna waa caabidu laa macbuud waa mid waajibkiisu yahay inuu wax caabudo weliba ilaahay u caabudo in la caabudo markaa maaha sifadiisa iyo tilmaantiisu waxaa la shirkigii ka mida in ilaahay subxaana wa tacaala magacyadiisa iyo sifaadkiisa oo kale khalqiga la siiyo oo la aamino sifaadka khalqigu inay la mid yihiin kuwa khaaliqa laysa ka milihi shay oo haddaad aaminto caalamkan cid kaloo maamushaa inay jirto oon ilaahay subxaana wa tacaala aan ahayn waxyee waxtar iyo waxyeello keeni karta oo abaar keeni karta oo roob keeni karta oo colaad keeni karta oo nabad keeni karta ciddaa sifadii ilaahay baad siisay waa ilaahay baa sifadaa iska leh yudabiru اlamra min الsamaaءi ilى اlأrض hadi waa صifaة الlah haddaad aaminto ilaahay cid aan ahayn qeybkii wax maqan inay og tahay ciddaa sifadii ilaahay baad siisay sifada ilaahay baa la gaara walilaahi gaybu الsamaawaati wاlأrض ilaahay oo qura ayaa og waxaa samooyinkiiyo dhulalka ku maqan cid kale ma oga qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlأrdi اlgayba ila اllah wmaa yashcuruuna ayaana yubcauun caalimu اlgaybi wالshahaada falaa yudhiru calaa gaybihi axada haa qof mid iskii u ogi ma jira mid la odhan karo ilaahay baa isaga qeybka ogeysiiyeyna ma jiro marka laga reebo rususha wixii waxyi ugu yimaada walhadda u fiirso aayadda dambe waa muhim falaa yudhiru calaa gaybi axada waayo waxaa lagu odhan karaa nacam ilahay unbaa qeybka og laakiin cidduu ilaahay ogeysiiyaana waa og tahay marka taasi ayaa aayadda dambe ay ka jawaabtay oo ciduu ilaahay qeyb ogeysiiyaaba ma jirto marka laga reebo rasuul arrin maqan waxyi ku ogaaday wakadaalika u fiirso aayadda ku dhex jirta aayadaha ka warramaya dagaalkii uxud yukhaatibu allahu subxaanaه wa tacaala bi hadihi اlaayaat saadaat alwliyaa wa a'imat almuttaqiin wuxuu ilahay aayaadkaa kula hadlay hormoodkii awliyada iyo dadka mutaqiinta ay kuwa ay ku daydaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa wafii hadihi laayat wamaa kaana allahu liyulicakum cala algayb nin baa iska odhanaya qaybka haa ilaahay baa la gaara laakiin aniga waa lay daalacsiiyey ilaahayna aayaddan muxuu ku yidhi wamaa kaana allahu liyulicakum cala algayb yaa lagu yidhi hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam qeyb ka qarsoonaa ayay ahayd natiijada dagaalkaasi soo ma hadduu og yahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dagaalkaasi in lagu jabayo yacnaa waa ka joogi laha hadduu og yahay raggii buurta uu saaray inay meeshaa soo bannaynayaan oo dhabarjebina xagga dambe ay kaga imanayso rasuulku calayhi salaatu wasalaam aada buu ugu dadaali jiray alxadara min adiyati alkufaar dhibaatada gaalada inuu iska ilaaliyo waa kii dagaalkaa laftiisa laba diric dagaal iska dul xidhay saxaabadiisana dhib uma ogolayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciidan kaleu xaggaa u jeedin laha oo dhabarjebinta ka ilaaliya laakiin isku hadlayn baa dhacday qoladii buurta uu saaray isku hadlaynayay waayo muu ogeyn wamaa kaana allahu liyulicakum cala algayb ilaahay ma ahaanin mid idin daalacsiinaya haybka marka laa axada yacrifu algayba binafsih walaa axada yulicuhu allahu subxaanaه wa tacaala cala algayb mid gaybka sidiisa u ogoo garanayaa ma jiro sife ilaahay uu la gaar yahay miduu ilaahay qaybkiiyo waxa maqan daalacsiinayaana ma jiro nebi loo waxyooday wuxuu waxyi ku ogaada mooyaane nebiga laftiisu wixii aan loo waxyoon ee hayba ma ogaan karo sida aayaddaasi ay tusinaysa iyo qisadaas waxaa dembi weyn oo shirkiga lagu xogsiye cuquuq lwaalideyn xaqa ilaahay subxaana wa tacaala xaqa rasuulkuna oo ku hoos jiraaye xaqa ku xigaa wa xaqu lwaalideyn waqadaa rabuka anlaa tacbudu ilaa iyaah wa bilwaalidayni ixsaana cagsiguna waa sidaas oo xaqa u weyne meel lagaga dhaca waa xaqa ilaahay meel ka dhaca u weyne lagu sameeyaana waa shirki ina shirka la dulmun cadiim waxaa ku xiga markaa labada waalid oo caaq lagu noqdo rasuulku saxaabadu waxa dhaha markii hore waa wuxuu ahaa mid jiqilaysan shaahidkuna waa ka rasuulku calayhi salatu salaam kaana yataki markaasuu soo kacay oo uu soo fadhiistay markii hore saxaabada muxuu ku baraarujiyey oo uu ku soo jeediyey biqowl hadal alaa uxadiثukum biakbar اlkabaa'ir iminkana muxuu ku tambiihiyey uu ku baraarujiyey bilficil markii hore saasuu jiqilaysnaa waaba soo tooso waa soo fadhiistay yacni arrin muhimaan sheegayaa ee aada u dhagaysto dhuuxa ayuu ficilkaasi ka dhigan yahay markaasaa wuxu uhi shahaadat الzuur markhaatiga waxa weeyaan beenta ah waana yacnaa kabaa'irta dembiyada waaweyn kuwa u waaweyn mid ka mida weeye shahaadat الzuur yacnaa tusaacidu tuciinu الظaalima wa tudayicu اlxuquuqa kii daalimka ahaa bay kaalmaynaysaa waxaanu lahayn buu ku goosanayaa maraggaa beenta ah xuquuqdiina way dayacaysaa xaqa kii lahaa midaan ahayn baa loo xukumaya ictimaadan calaa shahaadati zuur maraggaa beenta iyadoo la ictimaadayo oo la cuskanaayo wakadalika maxay sababu noqonaysaa waxa weeyaan shahaadatu zuur tufsidu daata albayn bal ka waran ninka idinkoo nin isku haysta xaq adigu aada leedahay adoo madluuma oo xaqaagii lagugu haysto ayuu kaa hiliy halkuu kaaga hi ku kuugu hilin lah unsurahaaka daaliman aw madluuma markaasaa weliba wuxuu u isticmaalay hiilka baailkee dulmigaa shahaadatu zuur sidee buu qalbigaagu ahaanaya qofka soo aada u kala fogaan maysaan marka wanaaggii dadka ka dhaxeeyey ayaa shahaadatu zuur ay kharibaysaa ifsaadu daati lbayn bay sababaysaa qalbi xumo iyo dadku inay kala dhintaan walihaada baa rasuulku calayh salaatu wasalaam uu ku celceliyey oo yihi alaa washahaadatu zuur uu ku celcelinayey ilaa saxaabada rasuulka ay uba dhaxeen oo ay yidhaahdeen allah haddaba miyuu iska aamuso waxaa laga qaadanayaa markaa almucallimu walwaacid dadka markuu la hadlayo arrinta markaa muhimkaa uu rabo dadka inay aada uga dhaadhacdo inuu ugu celceliyo laa basa an yukarir inuu ku celceliyo walow tii horeba ha fahma ha ku fahmaane ta'kiid iyo adkayn ayay noqonaysaa can abi juxayfata qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilah wuxu uhi amaa ana aniga miyaa falaa akulu cuni maayo raashinka muttakian anoo jiqilaysan laa akulu cuni maayo muttakian anigoo jiqilaysan marka xadiidkanna wuxuu keenay in xaaladda qofku cunto uu cunayo ama rasuulku waa jiqilaysan jira laakiin markuu cuntada cunayo inaanu jiqilaysan jirin buu inoo caddaynaya waayo waa qaabka wuxuu cunaan dadka mutakabiriinta kuwa waxa weeyaan iskibiriya cunto fara badanna qofku inuu cuno ila calooshaa markaa kala baxaysa markan kale caloosha waa isku fadhiisanaysaa ayaa arrinta noocaasi sabab ay u noqonaysaa baabu maa jaa fi itikaai rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam baabka hore wuxuu ka warramayey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxyaabihii markaa uu ku jiqilaysan jiray iyo inuu jiqilaysan jiray baabkana wuxuu ka warramayaa itikaaga waxa loga jeeda alictimaad calaa hayri cuskashadii rasuulku uu cuskan jiray yacnaa cid ka mida saxaabadiisa can alfadli bni cabbaasin qaal dakaltu waan galay calىa rasuuli اllaahi salى اllahu alay waslm rasuulka ilaahi baan u galay buuri fii maradii xanuunkiisii dhexdiisa isagoo ku jira alladii xanuunkaasi oo twufiya la oofsaday rasuulka fiihi dhexdiisa lagu oofsado onu kaba kicin wa calىa ra'si iyadoo madaxiisana ay saaran tahay cisaabaة maro safraa u hurdiya fasalamtu calayh rasuulkaan salaamay faqaala wuxu uhi ya fadl fadl ibnu cabaasow qultu waxaan ihi labayka ya rasuul اllah kuajiiba ku yeelay rasuulka ilaahay qaala ushdud xidh buu yihi bi hadi lcisaaba maradan ku xidh oo ku adkee ra'sii madaxay qaala fafacaltu saasaan yeelay buuhi uma qacda dabeetana waa fadhiistay fawadaca waa dhigay kafahu kafkiisa cukurkaa calaa mankibii garabkaygu saaray wuu i cuskaday bimacna uma qaama dabeetana waa kacay isagoo i cuskan fadakala wuxuu galay fi lmasjid وفي الحdيiث قصة kma xadيiث waxa weeyaan ضaعيifa oo sanadkiisa waxaa ku jira عطاء بن مسلم الخفاaf waa صadوq يkطئ kaثيirا baabu ma jaءa في عayشhi رasuuل الlahi صلى الlaه عليه وسلم hada kani baabu ma shaygii baabii ka warramaya jaa ku soo arooray fii cayshi rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay noloshiisa wa min alxaadiidi can moxamed ibni siriin qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn cinda abi hurayra abi hurayra agtiisaanu joogin wa caleyh iyadoo dushiisana ay saaran yihiin oo uu xidhan yahay thawbaani laba maro labadaa maro mumashaqaani kuwa lagu sibaaqeeyeyah aطiin اlaxmar dhoobada cas yanaa sibaaq cas baa la mariyey oo lagu qurxiyey labadaa maro min kataanin ka samaysan suuf fatamakhata waa ku siinsaday abu hurayra fii axadihimaa midkood fa qaala wuxuu yidhi markuu ku siinsaday kadib ee uu duuf iskaga biiyey ama uu ku candhuuf tuftay bakin bakin waa kelimad la yidhaahdo cinda alridaa walicjaab marka aad aragta ama uu dhaco shay aad raalli ka tahy oo aada la dhacsan tahay waana khaada saakinaa laga dhigi karaa bak bak iyo bakin bakin waa isku mid yacni abu hurayra waxa uu aada ula dhacsan yahay inuu maanta xidhan yahay laba maro aada u qurxoon oo weliba suuf ka samaysan wuxuu uhi yatamakatu abu hurayra abu hurayra maanta wuxuu ku siinsanayaa fi lkataan yacnaa maro suuf xaalku maanta ku jiraa buu la yaabay iyo xaalkiidu siduu waktigii hore ahaan jiray laqad ra'aytunii waxaan is arkayay buu yidhi wainii la akiru aniga oo dhacaya oo ku dhacaya fi ma bayna mimbari rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay mimbarkiisa inta udhaxaysa iyo xujrati caaisha radi allahu canha iyo caaisha qolkeeda makshiya calaya anigoo a mid miyir doorsoomay fayaji-u waa imanaya aljaa-i mid yimaada abu hurayre xaalkiisa aan la socon oo min jufaati alacraaba yacnaa reer miyigii adayguu ku jiray fayadacu waa dhigaya rijlahu lugtiisa calaa cunuqii qoortu iga saaray yaraa waxuu u arkayey ama uu u malaynayay ana bi junuunan ana junuunan waa lii bi aniga inay gu sugantah wamaa bi junuun wax waaliina igumay sugnayno ma waalayn wamaa huwa ma ahayn waxa igu sugani ila aljuucu gaajo mooyaane wax kale ma ahayn marka waa fii awali islaam buu xaalku sidaa ahaa noloshu ay sidaasi u adkay markii dambese inay xaaladdu isbedeshay ayaa hadalkan abu hurayra uu tusinaya kadalika sacd ibn abi waqaas radia allahu canh markii uu ka warramay waxa weeyaan muscab ibnu cumayr in loo waayo wax lagu kafno ee noloshu inay sidaa u adkayn waa kii tilmaamay isaga iyo rag la midii inay soo gaadheen wakti markaa midhihii ay bislaadeen oo noloshoodu ay hagaagtay khanaa'im iyo xoolo fara badan la helay oo noloshii ay wanaagsanaatay marka nolosha rasuulku calayhi salaatu wasalaam inay adkayd nolol adag rasuulku uu soo maray ayaa xadiidkan laga qaadanaya waxaa la isweydiin karaa xadiidku abu hurayra buu ka warramayaa iyo noloshii adkayda uu soo maraye halkee bay kaga jirtaa rasuulku nolol adag inuu soo maray waxay kaga jirtaa ma u malaynaysaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo maal iyo xoola haystaa in abu hureyre oo gaajo halka udhaxaysa qolkii caishiya mimbarka rasuulka kula dhacaya oo halkaa gaajo kula suuxaya inuu ka haysan laa adduunyada uu hayo iyo raashinka uu hayo marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam laftiisu inaanu markaa waxba haynin ayaa taasi ay tusinaysa hadduu waxayo gaajada noocaasa abu hureyre kuma ege ma kana hada linabiyi calayhi salaatu wasalaam yanaa nactan wa sifa taasi rasuulka sifow ma ahay nolosha adag ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu ay soo mareen waxay tusinaysaa adduunyadu inaanay ilaahay agtiisa qiimo ku lahayn low kaanat اdunya tazinu cinda allahi janaxa bacuuda ma saqaa minha kaafira sharbata ma haddii adduunyadu ilaahay agtiisa ay u dhiganto baal kaneeco gaal ilaahay kama waraabiyeen kababiya ah markaa sababta baashan adduunyada la yidhaahdo dad ilaahay ka fognaa ay hareeraha isaga dhigeen ay u haystaan dad ilaahay u dhow oo ambiyo iyo saalixiin iyo awliyaa ullaahiba ka midiina ay nolosha adag u maraan waxa weeyaan baashan adduunyada la yidhaahdo ayaan ilaahay agtiisa marka horeba qiimo ka lahayn hadday adduunyadu ilaahay agtiisa qiimo ka leedahay ilaahay subxaana wa tacaala dadka ugu dhow uu u jecel yahay buu u badin lahaa ilaahay waxaa agtiisa qiimo kale aljanna waxaa ilaahay subxaana watacaala agtiisa qiimo kale naciimka muqiimka ee daa'imka kaana ilaahay waxa uu ku gaar yeelay addoomihiisa muttaqiinta ah kuwa agtiisa qiimo kalabu waxaa agtiisa qiimo kale ilaahay uu siiyey laakiin adduunyadu ilahay agtiisa marka horeba qiimo ayaanay ka lahayn walihaada cala alcabdi lmuslim an yazhada fiiha addoonka muslimkaa waa inaanu adduunyada ka daba dhicin oo qalbigiisa aanay adduunyadu ku weynaanin ee hamigiisu uu noqdo hamu laakhira hami aakhira waa inuu hamigiisu noqdo oo adduunyadana markaa kafaaf iyo wuxuu kaga maarmo su-aasha dadka iyo baryadooda iyo inuu u baahdo uu kaga kaga kaaftoomo tuuba liman rusiqa kafaafan waqanacahu allahu bima aataah yani culimada qaar waxay idhaahdaan alghina walfaqr ayuhuma afdal waxaa la yidhaha alafdal huwa alkafaaf binasi hada alxadiid wakadalika binasi qowli nabiy alayh الsalatu wasalaam allahuma ajcal rizqa ali muxamadi kafaafa rasuulku wuxuu ihi waxaa khayr iyo wanaag la kulmay ka lagu arsaaqo in ku filan ilahay uu ku arsaaqo intaana ilaahay uu qanaaco u yeelo uu ku qanco oo xaaraan aan u hanqaltaagin ilaahay waxaad ka dhigtaa buu risqiga reer muxamed kafaaf yacnaa in ku filan wa oo adduunyo fara badan oo fitnaysana ilaah ka ilaali waxa kale aad ka ilaalisaa inay bani aadam u baahdaan ay gacanta waxa weeyaan ay hoos dhigtaa nacam can malik bni dinaarin qaala wuxuu uhi maa shabica ma dhergin rasuulu llahi sala allahu alay wasalam min khubsin khubs kama dhergin qatu weligi walaa laxmin hilibna kama dhergin walaa min laxmin ilaa calaa dafafin marti inuu wax la cuno mooyaane oo dafafku waxa weeye yanaa cinda nusuuli duyuuf qofkuna marka ay martii la joogto cuntada xataa markii hore intuu cuni jiray in ka badan inuu cuno ayaa fiican haddii taas uu helyeelitaanka martidu ay ku xidhanta oo haddii qofkii martida ahaayoo raashinka aad usoo dhigto harna aad ka soo fadhiisateen laba jeer intaad qaadato aad ka kacdo isagana maxaad umaalinaysa soo xishoon maayo isagoo u baahan buu ka kacaya marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka martidu ay u timaado raashinku cuni jira mid ka badan buu cuni jiray waxaana taasi ay ka dhalatay waa min ikraami dayf maamuuska iyo sharfitaanka martiday ka mid wayo uweelyeelitaan baa ku jira rasuulkuna wuxu uhi alayh الsalaatu wasalaam man kana yuuminu biاllahi walyawmi اlaakhir falyukrim dayfahu qaala malikun sa'altu waxaan weydiiyey rajula nin ninkaasoo min ahli اlbaadiyati ka mida miyiga dadka degan ma dafafu dafafku waa maxay qaala wuxuu ihi wa an yataraawala maca الnaas waa inuu dadka wax la cuno can simak bni xarbin qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay annucmaana bni bashiirin oo yaquulu leh alastu miyaydaan ahayn fii طacaamin kuwa dhex fadhiya raashin iyo wa sharaabin sharaab maa shi'tum intaad doontaana yacnaa aada u fara badan laqad ra'aytu waxaan arkay nabiyakum salى اllahu عalيه wasalam wamaa yajidu isagoon helahayn min addaqal yanaa timirta teeda liidata waa radii'u tamri weeye maa yemla'u baطnahu yanaa wax calooshiisa uu ka buuxiyey timirta u liidata ayaa in calooshiisa buuxisa aanu rasuulu ka heli jirin idinkuna maanta raashin iyo sharaab dhinac walba iska dhigtay manaa waa saxaabi cumar ibnu bashiir innaga maxaad markaa umalaynaysaa maanta yanaa in badan raashin baa loo dhigaa riya marka la qadeeye kadib soo ma riyaha halkaasi u dhiga ama kudaafadda waxa weeyaan lagu soo daadiya marka nicmada noocaasa waa la isweydiinaya in ilaahay looga mahadnaqo subxaana wa tacaala oo lagana ilaaliyo waxa weeyaan kibirka iyo israafka iyo daaddaadin waana in looga faa'iidaysto fii طaacati اllah ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisa iyo yeelitaankiisa iyo in laga laga fursad laga dhigto lagaga sahay qaadanayo adduunyada can caaishata qaalat waxay tidhi in kunaa waxaanu ahaynay inahu kuna mkfaf min ahaqiila waxaanu ahayn ala muxamedin acni waxaan ujeedaa ala muxamedine muxamed reerkiisiiyo namkuhu inaanu nagaano shahran bil maa nastawqidu binaari dab baa nagoo shidanahayn waayo wax la kariyaaba ma soo marin maxaa markaa dab loo shido in huwa ima huwa ma ahayn ay طacaamna raashinkaygu ila tamru timir mooyaane iyo walmaau biyo alaswadaan labadaasi ayuun baanu cunaynay oo weliba timirtu aanay ahayn mid fara badan oo hareeraha la iska dhigo aada looga dhergo yacnaa nolosha rasuulku calayhi isalaatu wasalaam sidaasi ayay u adkayd isagoo ilahay agtiisa qiimo iyo sharaf sare ku leh qiimo darada adduunyada ayay tusinaysaa nolosha noocaasana waa ku sabray nebi maxamed calayhi salaatu wasalam lihaada qofka muslimka haddii noloshu ay ku adkaato xanuuno iyo faqri iyo lagu imtixaamo laabudda an yasbir waa inuu sabro weeye waa la imtixaamaya addoonka aliflaami ma xasiba annaasu an yutraku an yaquula aamana wahum laa yuftanuun faqri baa lagugu imtixaamaya iyo marad waa imtixaan ikhtibaar aada maraysa wey atasbiru am laa mar hanini baa lagugu imtixaamaya mar madaxtinimo marka inaad sabirta iyo in kale ayaa la eegayaa oo min annaasi man yacbud allaha calaa xarf dadka waxaa ka mida kuwa diinta dacalka haysta haddii waxa weeyaan khayr iyo barwaaqo ay la kulmaanna waa iska sii haysanayaan haddii dhibaata iyo fitno iyo nolol adag ay la kulmaanna yacnaa waa fitnoobayaan waxaa laga yaabaa inay gaaloobaan walihaada maanta aada maqlaysaa waad ku arkaysaa almawaaqic alikhbaariya uma dad dhan oo la sheegayo weliba soomaaliya inay diinta ka baxeen manaa min ajli dunya bay uga baxeen diinta waana min calaamaati aw min dalaa'ili nubuwati nabiyina calayh isalaatu wasalaam waa daliil iyo calaamad tusinaysa nebinimadii nebi maxamed in aakhiru zamaankan dad ummaddiisa ka midii ay diintan islaamka ka waxa weeyaan diga rogtaan kufri dib ay ugu noqdaan oo ay ridoobaan laa taquumu saaca xataa yalxaqa fi'aamun min ummati bilmushrikiin xataa yalxaqa qabaa'ilu min ummati bilmushrikiin qiyaamu dhici maayo ilaa kooxo xadiidka kalena qabaa'il ummadayda ka midi ay mushrikiinta haleelaan bimacnaa ay gaaloobaan oo diinta ay ka baxaan waqad taxaqaqa dalika arrintaasi waa xaqiiqowday waxaanay noqotay calaamo tusinaysa nebinimada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markaa qofku nolosha adag waa inuu ku sabra in addunya waa ayaamun qaliila waa maalmo kooban weeye oo qofka nolol adagii ay ku hesho ee sabra aakhirana u sahay qaataa marka u horeysaee jannada la geliyo uu ilaabi doono marka yuqmasu fi ljanna fayuqaal hal mara bika bu'sun qad weligaa dhibaata maku soo martay baa so la maa mara bi bu'sun qad wax dhibi weligay may soo marin barwaaqadan adduunyaduna haddii qofku ilaahay uu ku caasiyo waa iska ilaabi doonaa marka u horeysa fayuqmasu fi naari kamsa hal mar baa naarta sidaa loo quusinaya sal hal mar rabbika naciimun qad weligaa raaxama ku soo martay markaasuu odhanayaa la yacnaa intaasuu ku ilaabay raaxadii iyo barwaaqadii adduunya uu ku jiray waxa u qiimo badane markaa adduunyada yaallaa waa albaaqiyaatu saalixaat almaalu walbanuuna ziinat lxayaati dunya waalbaaqiyaatu saalixaatu khayru cinda rabbika hawaaba wa khayru amala wallahu aclam